sanka maanka kolleyba macnaha qoladan khawaarista iyo anagu macnaha dee dagaalaha naga dhexeeya galse anagu hadda ciidankeeni hor u joogay gal hadda insha allahu tacaala wax la yidhaahdo restaaran ku sameynayna ama goorqaalan ku samaynaynaa wax sidaana ma qabno waxaa naga gacansiinaya dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo aan soomaaliya layda waa garta marka ciidamadaasi la tababarayo m wadooyinka gala degmadu inay go-doonsan tahay ma jirta
aada o weyn aada o weyn ha dhibaatooyinka marka ay dadka kala kulmeen ka waran degmada ku sugan taasi meel aan wax soo gelaynin macnaha waxa lagala kulmi karaa waa iska jiraan balse waxaan caddaynaynaa de in sicirgalada ascaarta xaggeeda uu jiro laakiin anagu hadda macnaha sicirgalakaas waxaan ahayn waan ka fiican nahay sidii kale dawooyinka oo kale adeeg macnaha waxay adeegyadii bulshada heerkii la rabay ma ahan intaas saameyntaasayna u yeelatay galse anagu dad bulshadayada waa geeraley ilaahay haddii aragna siiyo sidana kale waa isaga dhaqan nahay marka caawa isgadgadilahaya xilliga dhulka uu qaleelyahay xoogaa waa yara degahayaa xilliga dhulka uu qalalana hade waa yara sarakaco waa jiraa example hadda marka aan kasoo qaadno kontonka kiilo ee sokorta ah hadda qasacdeeda waxay ka joogtaa sideed boqol iyo shan iyo konton waa loo dhowna macnaha waa la hubaa in sagaal boqol iyo qadaadyo ay gaarayso macnaha sida qaalibka ilan gaariso ma galo haddii roobkii uu dawaa sanadkana uu aara noqdo waxaa macnaha lagu keeni jiray gaari dameer bu maleesha uu yahay macnaha oo nafliya ma socon karahayo marka dee ganacsatada yarana waxi ay la yimaadaan dee macnaha saray uqaadayan waa lagama maarmaan example kartuunka gaashadoo kale hadda macnaha laba boqol shan iyo lixdan saddex boqol waa gaarahayaa literka naftada hadda markaan soo qaadno waa shan iyo soddon afartan afartan iyo shan waa gaarahayaa hadii la helo marka dee sicir gara waa uu jiraa marka idinku ciidamadiina waad haysataan amisoomna magaaladu waa ay ku sugan yihiin maxaa diidan inaad wadooyinka isku furtaan si sayid bararkaasi uu hoos ugu dhaco dadka degmada ku nool ay u helaan cunooyinkii ay u baahnaayeen xaqiiqda waxa weeye dee macnaha wadadan la yidhaahdo qasax dheere iyo macnaha gaydha markaan idhaahno waa sagaashan kilomitr hawd ah kasoo qaado de ciidamadii soomaaliyeed hadday isku filan yihiin ciidamada midooda africa maysan xumaan lahayn ciidamada dib baa loo yegleelahaya sida adigu aad og tahay de marka ciidan soomaaliyada ku filan oo hadda macnaha mas-uuliyad deegaan la wareegayo wuu yar yahay haddee haddana markaan kasoo qaadno degmada qasxadheer waxay kamid tahay maamul goboleedka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay kamid tahay markaan dib aad u fiiriso macnaha taarikhda dib loo raacana muqdisho iyo anaga macnaha saddex boqol iyo konton kilomitr aanu soo jirna marka adeega dawladii dhexe xeerkii la rabay nousan noo soo gaarayn ciidan ahaan iyo aqal ahaan intaba dee dowlad goboleedkii koonfur galbeedna macnaha dhowr bilood ungejidhaa marka insha allahu tacaala wadada furitaankeeda iyo macnaha waa heer gobol ama heer qaran weeye anagu doorkeena maamul ahaan waa qaadan doonaa gobolkuna wuu qaadan doonaa dawladana way qaadan doontaa insha allahu tacala iskaashi heer caalami ah heer qaran iyo heer goboleed iyo heer degmo intaa marka isla helo degmadu way furnaa way furmi doontaa insha allahu doorkeedana waan qaadan doonaa arrinkuna waa sidaa ma garata alxamdulilah wax sidaa kama taagna boqolkiiba boqol ilahay waa iskale laakin boqolkii sagaashan sagaashan iyo shan aad baan waa caafimaadkooda waa u nabad qabnaa wax shidaan ama qabno marka hadda raashinka degmada soo gala sidee bal uu ku yimaadaa aan kugu celiy horaan kugu sheegay wuxuu ku yimaadaa gaari dameeruu ku yimaadaa annagu october two thousand thirteen ilaa iyo maanta wax gaadiida degmadu ma soo galaan marka laga reebo kolayo amisawa iyo maamulka ay isticmaalaan marka laga reebo kolo ma soo galaan shacabka macnaha gaadiidkooda xornimo uma soo galo waxayna ka cabsanhayaan qolada la yidhahdo khawaarijta in ay qalaan dhacaan guban hantidooday ka cabsanhayaan taasi waa wax jira balse waxaan ku jir ku tala jirnaa ilaahay idinkii insha allahu ilaa araada mawla in qorshahaasi aan soo afjarno degmaduna wadadeeda ay caadi noqoto gobolada iyo degmooyinka xuduudaha iyo xiriirka nabadena macnaha ay nagu soo xidhmaan sidoodiiba macnaha ayaan jecelnahay degmaduna waa mid istraatiiji ah insha allahu intii ahayd inay hore noogu dhamaataan jecelnahay insha allah xilliguna uu fudud yahay ilaa araada mawla insha allah qorshahaas waa waa garta marka guddoomiye ugu dambeyn hadda ammaanka degmada iyo deegaanada hoostaga ne ka waran
xaqiiqdii anagu ammaankeena aada iyo aada kugu fiicaya alxamdulilah ilaah baan hadda iskale dee waa ku sheegay waxirnaashaha wadadaasi waa uu jiraa sicirgararka waa uu jiraa galse intaa hadda aan maamulayno gacanta aan ku hayno alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan